ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa maanta muqdisho ka furay shirka iskuduwidda adeegyada bulshada kaasi oo ay ku mideysan yihiin wasaaradaha ugu muhiimsan ee bulshada adeegyada u qabta waxaa ka qaybgalay shirka wasiirada wasaaradaha uu khuseeya shirka xildhibaano xubno ka socda qaar ka mid ah hay-adaha bixiya adeegyada bulshada iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa ka waramaya muhiimadda shirkan salaan kadib sharaf weyn ii tahay inaan idinkala soo qayb galo idiinna furo shirkan isku duwidda adeegyada bulshada oo aan isku keennay lixda wasaaradood ee safka hore ugu jira bixinta adeegyada bulshada iyo kobcinta awoodda aadanaha kuwaas oo kale ah wasaaradda waxbarashada caafimaadka biyaha shaqada iyo arrimaha bulshada qoyska iyo xuquuqul insaanka iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha shirkan ayaa waxa uu astaan u yahay wejiga cusub ee dubahabaynta iyo isla xisaabtanka dowladnimada ee dhanka adeeadeeg bixinta dadweynaha iyadoo hadafkeennu yahay in muwaadiniinta muwaadin kasta la gaarsiiyo adeegyada asaasiga ee ay u baahan yihiin si gaar ah isha loogu hayo dadka ku nool goobaha fogfog ee adeeg adeega dadweynaha aan weli ka jirin ama uu gaabis ka yahay shirkan waxa uu daba socdaa kulamo isdaba joog ahaa ee toddobaadkii hore isugu yimaadeen madaxda iyo farsamoyaqaanada wasaaradaha adeega bixiya adeeg bixinta ka shaqeeya ee xukuumadda dan qaran laguna falanqeeyey waxqabadkoodii labakuniyo shantii iyo qorshaha ay u dejiyaan iyo qorshaha ay u dejinayaan sanadka labakuniyoabaatanka ujeeddadu waxay ahayd in la qiimeeyo halka ay marayaan howlaha labakunshanlabaatanki la qabtay iyo sidii loogu diyaarin lahaa qorshe howleed wax ku ool ah oo cusub shirkan ayaa door ka qaadanaya dardargelinta adeegyada loo qabto bulshada si ay u helaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin wasaaradaha dalka